magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa maanta lagu qabtay kulan wadatashiya oo lagu hadlayay xeerka nadaafada guud iyo maareynta qashinka oo ay soo agaasimeen maamulka gobolka banaadir kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedka kulanka ayaa ahaa in laga wada hadlo sidii loo horumarin lahaa nadaafada caasimada loona xoojin lahaa nidaamka maareynta qashinka loona dhisi lahaa jawi nadiifa oo badbaado u ah dadka iyo deegaanka agaasimaha guud ee arrimaha bulshada cabdulaahi aadan muuse iyo agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilic soo celinta maamulka gobolka banaadir maxamed suudi maxamuud oo kulanka ka hadlay ayaa xusay muhiimadda ay nadaafadu u leedahay bilicda magaalada iyo sidoo kale caafimaadka bulshada gobolka banaadir si nadaafadda kor looga qaado si nadaafadda wax looga qabto waxaa la gartay in xeerkii nadaafadda guud iyo maaraynta qashinka in la dejiyo bulshada gobolka banaadir deganna lagala tashto waxaan marka koowaad u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo shaqadii ugu horreysay ama hawsha ugu horreysa uu qabanayo ama mudnaanta siiyey nadaafadda isagoo yidhi muddada aan joogo waxaan rabaa inay muqdisho noqoto magaalo nadiif ah cagaaran nabad ah nalaysan nuuraysa naawilaysa doorasho
waxaa arkaysaa muddadii aan ka shaqaynayay nadaafadda magaaladan dad inta xilliyada habeenkii qashinka soo fogeeya guryahooda ama goobahooda ganacsiga laamiyada soo dhiga si ay u dhahaan beri waxaa ka qaadi doona dowladda hoose runtii waxyaabahaas iyo waxyaabo badan oo isbiirsaday iyo mas-uuliyaddarrada dadka ay ku dhaqmayaan aa keentay baahidan keentay in xeerka nadaafadda la sameeyo in la helo in qof allaalay qofkii ku kacda nadaafad darri ama wax liddi ku ah nadaafadda in la helo xeerkan inuu kala dhexdhexaadiyo dowladda hoose iyo shacabka caasimada ku nool horta ujeeddadiisa saas waaye ugu dambayntii qaar ka mid a bulshadii ka qaybgalay kulanka ayaa soo bandhigay fikrado iyo talooyin ku saabsan xeerka nadaafadda nabigeena sala allahu calayh wasalam wuxuu noo sheegay qof kasta subax kasta in laga rabo inuu wax sadaqaysto wuuna ku diray sadaqadaas wejiga furan alkelima ayiba wanaagga laysfaro xumida layska reebo iyo in wadada laga qaado qurunka yaalla ama dhibaatada maart taalla
laakiin waxaan rabaa tandarkama la soo dhejiyo waa inaan quality la imaadaa waa inaan dhahaa qaabkaasaan u xaqaa noocaasaan u samaynaa halkaasaan geynaa kanaan ka qabanaa uuna jiraa guni munitirin cid ku samaynayso waajibkoodii ma guteen mise ma gudun laga dul abuuro oo la yidhaha guddigaasaa ku daba socdo aan raba inaan ku daro waxay tahay xeer walboo la samaynaayo dadka ugu muhiimsan waa dadka bulshada rayidka waa inay ku lahaadaan talooyinkooda oo qaybaha ugu muhiimsan dadka badanaa waxay ku soo dhaco ganaaxyada ganaaxyada waa iska imaan doonaan leanna xeerka marka wuxuu u baahan yahay marxalado badan oo mari doonaa in la ansixiyo inay dadku wax ku darsadaan waxyaaba lagu daro waxyaaba lagu soo lagu soo kordhiyo